بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله إحنا كنا حشرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر كافرتنا يا أفر وحنا كل شرحنا إن شاء الله تبارك وتعالى qaybtii labaad baabka sideedaad baabkii uu baabeeyey baabu man tabaraka bishajarin aw xajarin wa naxwihima aayadihii uu sheikhu daliishaday afara'aytum llaata walcuza ayaynu soo sharaxnay waxa uu usoo gudbay marka xadiidkii waxa uu yidhi sheikhu raximahu llahu tacaala wa can abi waaqid alleythi radia allahu canhu abu waaqid alleythi waa saxaabi macruuf ah kunyadaas ayuu caan ku yahay sida imaamu tirmidi uu tilmaamayna magaciisa waxaa la yidhaha xaarith ibnu cawf marka culamada qaarna waxay dhahen xaarith ibni malik marka abu waaqid alleythi radia allahu canhu waxay yidhaahdeen culummadu sida raajixa waa raggii islaamay bifatxi makka maalintii maka nebigu uu furtay raggii islaamay oo maka ku islaamay ayuu ku jiray sida xadiidkana daahir ku ah waa jiraan culummada qaar tilmaamay inuu ka hor islaamay laakiin qowlka raajixa oo culummadu rajaxeen waa raggii islaamay maalintii maka ayuu ka mid yahay xadiidkana daahir bay ku tahay qaala waxau yidhi abu waaqid leythi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam kharajnaa waanu baxnay maca rasuulillaahi sala alla alay salam annagoo nebiga la jirna ayaanu baxnay ilaa xunayn meesha xunayn la yidhaahdo baanu u baxnay xunayn waxay dhacday waa ghaswatu xunayn maka nebigu markuu furtay oo caamulfatxi la yidhaahdo oo reer qoraysh iyo reer maka islaameen ayaa waxaa dagaal u diyaargaroobay nimankii hawaasim la odhan jiray iyo thaqiif iyo nimankii daa'if deganaa ayaa yidhi intuunana soo gaarin aan ka hor tagno markuu nebigu maqlayna wuxuu u diyaargaroobay inuu aado oo waxa weeye markii xoogaa la joogay maka ayaa markaa loo baxay waxa weye xunayn laba iyo toban kun oo ciidanaa la socday baa la yidhi markii hore toban kun waatuu kala yimid madiina oo maka furitaankeedii laba kun oo dadkii islaamay waxa weeye maka ku islaamay fatxi makana ka mid yihiin ayaa markaa raacay oo abuwaaqid leythi uu ka mid yahay oo waxa uu yidhi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam ilaa xunayn wa naxnu xudathaau cahdin bikufrin wa naxnu annaguna walxaal naxnu xudathaau xudathaa ay macnaha xadiid wax cusub hadda ayaan gaalnimadii ka soo islaamnay wey wuxuu tilmaamayaa inuu fatxi maka islaamay xudathaau caadin bikufrin gaalnimadii baanu hadda ka soo baxna ha xudathaau caadin bikufrin ayaanu nebiga raacnay buu yidhi oo ilaa xunayn u raacnay ha waxa uu yidhi markaa markuu saa tilmaamay halkaa culammadu waxay ka qaateen qowlkan soo socda dadka odhan doona waa dadkii xudathaau cahdin bikufrina ee raggii hore oo muddo islaamka ahaa oo caqiidada fahmay oo madiine ka yimid ma aha ee waa nimankii hadda fatxumaka islaamay ayaa xadiidkan dalban doona oo lagaga hadlaya wa naxnu xudathaau cahdin bikufrin qaala waxa uu yidhi waxaan wuxuu yidhi markaa walilmushrikiina sidratun mushrikiintana waxaa u sugnayd buu yidhi sidra geed waxay soo mareen dad mushrikiina oo geed geed barakaysanaya oo waxa weeye hubka sursuranaya ayay lahaayeen buu yidhi wuxuu yidhi walilmushrikiina sidratun ayay lahaayeen yuqaalu laha daatu anwaad la yidhaahdo daatu anwaad maxay ku samayn jireen yackufuuna cindahaa way ag fadhiisan jireenoo way barakaysan jireenoo sida qabuurahaba hadda loo agebrado bay u agebranaayeen oo cukuufka waxa weeye waa ag fariistida maa haadihi tamaathiilu alatii antum lahaa caakifuun waatuu lahaa waxa weeye maaragtay nabiyullahi ibraahim marka sanamyada iyo marka la ag fadhiyo la agebran yahay waxaan kula hadlayn iyo qabuuraha iyo ayaa la yidhaahdaa ha itikaafku waa meesha in lagu nagaado yackufuuna cindaha wayanuutuuna biha aslixatahum waxayna sursuranayeen hubkooda iyo seefahooda iyo waramadooday sursuranayeenoo ka barakaysanayeen ha yanuutuuna ay yucalliquuna way sursuranayaan weeye daatu anwaadna waxa weeye waa kii u saaxiibka ah in wax la sursurto oo laga barakaysanayey ayaan markaa ay u arkeen waxa uu yidhi fa mararnaa markay ka soo gudbeenay wuxuu fa mararnaa waxaanu soo marnay bisidratin geed sidriga waa geedka gobka ah ayaanu soo marnay fa qulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah marka fa qulnaa waxa odhanaya waxa weeye waa abuwaaqid iyo raggiisii hadda soo islaamay bal waxay culimmadu ishaareen riwaayad baa jirta imaamu axmed iyo warinayaan oo uu leeyahay abuwaaqid faqultu anaa waxaan idhi hay maaha raggii saxaabada ahaa oo caqiidada si fiican ugu raasikhay faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah ijcal lanaa daata anwaad waxaad noo yeeshaa annagana noo samaysaa geed aan barakaysanno oo aanu wax sursuranno oo daata anwaad la yidhaahdo noo same kamaa lahum iyaguba say u leeyihiin daatu anwaad ha macnaha waa tashbiih waa tashabuh macnaha waxay haystaan oo kale annaguna aan hello ila waa dad shirki ka soo baxay oo waxa weeye ku jiri jiray inay isshabahaan oo mid waxay ku arkaanba kan kalena ku dayda bay ku soo koreen oo ku soo barbaareen marka annagana noo samee markaasuu nebigu wuxuu yidhi faqaala nabiyu sala allah alay slam nebigu waxa uu yidhi allaahu akbar innaha sunan allaahu akbar ilaah baa weyn riwaayadda imaamu tirmidi riwaayadaha qaar waxay odhanayaan sunanka subxaana allah ilaahay baa xumaan oo dhan ka nasahan riwaayadda laga waxay allahu akbar ilaahay baa weyn oo cid wax walba ka weyn ay macnaha allah waa ka weyn yahay in shirki loo sameeyo innaha sunan waxaad dalbateen waa duruqdii iyo waddooyinkii ahlu shirkiga waa waddadii shirkiga waa dariiqii kuwii idinka horreeyo mushrikiinta ay mareen baad dalbanaysaan ha assunan waa jamcu waa duruqa ha assunan inaha asananna waa la soo hori maya tan dambe weyla tarkabanna sanana man kaana qabla inaha sunan waa waddooyinkii waay iyo dariiqii ay mareen ahlu jaahiligii qultum waxaa dhahdeen waladii nafsii biyadihi allihii waxaan ku dhaaranayaa naftaydu gacantiisa ku jirtee kamaa qaalat banuu israa'iil siday reer bani israa'iil u yaraadeen limuusaa nabiyullaahi muusaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ijcal noo yeel muusow ilaahan ilaah noo samee kamaa lahum aaliha sida ilaah u leeyihiin qaala innakum qowmun tajhaluun waxa uu yidhi markaa qoom jahala baatihiin waa markii badda laga soo badbaadiyey oo fircoon la halaagay ilaah baa inoo caddeeyey wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxra fa aatow calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum qaaluu yaa muusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qaala inakum qowmun tajhaluun ina haaulaai mutabaru maa hum fiihi wa baadilu maa kaanuu yacmaluun idan markaa baddii markii laga soo badbaadiyey fircoonkii rabbinimada sheegtay hortooda lagu halaagay oo baddii laga soo badbaadiyey ayay waxay soo mareen mushrikiin sanamyo caabudaya oo dul ictikaafaya siraa muusow annagana ilaah noo samee kuwaas oo kale qaala inakum qowmun tajhaluun idan waa hiya hiya waa ti wuxuu yidhi nebigu qultum waladii nafsii biyadihi kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ay macnaha geed noo samee aan barakaysanna waxay la mid tahay ilaah noo samee aan u caabudno waayo meelaan barako sharcigu kuugu caddaynin oon ilaahay kuu sharciyaynin haddaad barake ka raadisid waa cibaada waad caabuday ilaah baad ka dhigata qaala inakum qowma tujaaluun markaasaa nebigu wuxuu yidhi kabacdi latarkabanna sanana man kaana qablakum haa waxaad raaci doontaan waddooyinkii waxa weeye kuwii idinka horreeyey haa kuwii idinka horreeyey waddooyinkoodii ayaad raacaysaa haa ama latattabicanna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh haa markaad duruqdii kuwii idinka horreeyaad dabagelaysaan oo waxa weeye aad waddadoodii baad maraysaan waay iyagaad ku dayanaysaan oo waxa weeye dadkii shirkigii iyo gaaladii iyo ayaad ku dayanaysaan ahlu kitaabkii alyahuuda waannasaara ee suna dariiqoodeed maraysa xadiidkan imaamu tirmidi raximahu llahu tacaala baa ku wariyey fii sunani wa qaala waxa uu yidhi xadiidun xasanun saxiix waa xadiid xasana oo saxiixa wa abuu waaqid leythina waxa weeye waxaa la yidhahdaa buu yidhi xaarith ibnu cawf waa saxaabi kabacdina wuxuu yidhi wa fi lbaabi waxaa ku sugan baabka can abi saciid alkhudri ayaa isagoo kale laga wariyey iyo abu hurayra iyo xadiidku marka waa xadiis saxiixa sheikha albani raximah allahu tacaala sunan tirmidi ayuu ku saxiixinayaa aimado dhanna waa saxiixiyeen aimo badan baa saxiixiyey waa xadiis saxiixa haddaba xadiidkan wuxuu inoo caddeeyey horta marka ugu horreysa waxaynu ka qaadanaynaa dadkan dalbaday oo waxa weeye dadkan u soo baxa xunayn dadkan nebiga soo raacay oo xudahaahu cahdin bikufri ee wakhtiga ay soo raaceen isagaa caddeeyo waa xunayn buu yidhi oo xunayn baa u baxnay xunaynna waa macruufo waa bacda fatxi maka waana midda ilaahay uu aayadda qur-aanka ku tilmaamay wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shay-a wadaaqat calaykum alardu bimaa raxwat humma wallaytum mudbiriin ha waxaa la yidhi laba iyo toban kun ayay ahaayeen markay soo baxeen ayaa qaar waxay yidhaahdeen baa la yidhi maanta naloo kaga adkaan mayo min qila lan yuqlaba yowma min qila maanta yaraan nala kaga adkaan mayo markaasaa nimankii xunayn oo hawaasim waxay sameeyeen markii hore intay buurihii dhex galeen ayay markay saa u soo hoobteen waadigii ayay kala daaleen fallaar markaasay saxaabadii carareen kabacdi markaa in yar baa nebiga ku soo hartay nebigu waa tuu markaa ku socday iyagii oo waxa weeye uu lahaa ana nebiyu laa kadib ana ibnu cabdilmualib waxa weeye oo waxa weeye maaragtay uu ku cayriyey faraskiisii waxa weye daabadiisii meeshii dagaal ka socday raggii dambena loo yeeray oo markaas cabbaas intuu aad u dhawaaqay ay soo noqdeen kabacdina ilaahay guushi uu siiyey halkaa culammadu waxay ka qaateen nasriga iyo guushu waa min allaah ee badnaan laguma guulaysto waxa ay ka qaateen qowluhu wa naxnu xudathaau cahdin bikufrin uu yiri iyo qowluhu uu markaa iyo waxaan ay dalbadeen inay shirki tahay nebiguna uuna gaalaysiinin ee uu ugu cududaaray jahli qaacidada la yidhaahdo alcudru biljahli baa loogu cududaa ayaa laga qaata qofku hadduu waxa jaahil u sameeyo jaahil yahay oo una waxaan cilmi u lahayn ilaa loo caddeeyo oo xaqa loo sheego oo waadix looga dhigo lamana gaalaysiinayo waxa weeye lagumana xukumayo inuu waxa weeye gaal yahay ama mushrik yahay ama mubtadic yahay midna lagu xukumi mayo waxaa laga qaataa qaacidada culummadana kutub ay ka qoreen alcudru biljahli waxaa imaamu shaafici raximah llahu tacaala laga soo guuriyaa inuu yidhi waajib waxaa asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa in la sugo ayaa waajiba qofka taxriifiya marka oo aan sugin hadduu jaahil yahay waxaa loogu cududaaraya lagu gaalaysiin mayo ilaa bacda iqaamati alxuja wa intifaa'i almawaanic idan marka marka shirkiga la radiyayo ama bidcada la radiyayo ma aha macnaheedu in dadka la gaalaysiinayo mana aha macnaheedu in la leeyahay dadku waa mubtadiciin waa mushrikiin waa waxa wax takfiirku ku dhumeen ee macnuhu waxa weeye waxaa laga digayaa waxaana laga digayaa ficilkan xun baa laga digayaa wakaa nebigu waa ka digay mana gaalaysin iyagii ma oran waad gaalowdeena islaama mushrikiin baa tiina islaama ma dhihin ee nebigu waxa uu tilmaamay inay jahli loogu cududaaray idan jahligii baa loogu cududaarayaa marka kuwa maanta joogana culummadu waxay yidhahan dadka labaa loo kala qaadaa qofka asalkiisa gaal ahaa oo aan islaamba soo gelin risaala ama ha gaarto ama yay gaarine iyagu waa gaala weeye oo loogu cududaari mayo la odhan mayo gaalo lama odhan karo ma gaarin risaaladii maya aakhiro ilaahba ilaah baa la xisaabtamaya oo qofkii aan waxgaar lexdo laakiin inagu adduunka hadda qofkii waxa weeye aan islaamnimada soo gelin waa gaal baa laleeyaha mushrika amaa dadka islaamka ashahaatay oo kelimatu tawxiid ku dhawaaqay oo muslimiinta shahaadanaya oo adimaya kuwaa iyaga waxaa loogu cududaarayaa jahli hadday waxa jaahil ka yihiin waa loo cududaaraya lamana gaalaysiinayo mana lagu xukumayo shirki iyo gaalnimo ee waxaa la leeyahay laakiin waxaan ay samaynayaan baa dadka looga digaya iyagana xaqaa loo sheegaya qofkii ilaahay ku hanuuniyana wuu raacin kaan ilaahay ku hanuuninna hadda ma raacayo taas weeye alcudru biljahli qaacidada la yidhaahdo waayo nebigu waxa uu isku shabahay reer bani israa'iil oo sheegtay dalbaday gaalnimo ilaah in loo sameeyo iyo nimankii hadda soo islaamay oo dalbaday in loo sameeyo geed ay barakaystaan tanna waa shirki tanna waa shirki marka lamana barakaysan karo waxaan ilaahay rasuulku kuu sharciyaynin marka yaan loo malaynin markii la radiyayo shirkiga in dadka la gaalaysiinayo maaha macnaheedu muslimiinta waxaa kaloo laga qaataa waxa weeye xadiidkan waa ataxdiir waa in la iska ilaaliyaa taqliidka waxa la yidhaahdo dad haddaad wax ku aragtid inaad iska qalidatid ood iyagii iska raacdid lama rabo waxaa la rabaa inaad calaa cilmin wa basiira ku socotid taqliidku waa masiibo lama rabo in la qallido dadka oo waxay yidhahdeen culummadu sanamyada la caabudayo iyo waxa la caabuday oo dhan oo shirkigaa taqliid ba asal u ahaa waa innaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummati ha marka ajacala alaalihata ilaahan waaxida ha mujeeda marka waxa weeye waxaasoo dhan taqliidka asal u ah waa in diinta la bartaa taqliidkana laga gudbaa taas weeye midka waxa saxiixa loo baahanya mawdica shaahidka xadiidka marka loo keenay waxay tahay waxa uu jumladaas weeye shirkigaas ay dalbadeen oo loo cududaaray ijcal lanaa daat anwaad kamaa lahum daata anwaad ijcal lanaa daata anwaad waxaan barakaysana noo same waana tuu baabka shiikhu ku soo bilaabay baabu waxa weeye man tabaraka bishajarin ow xajarin ow xajarin oo naxwiima idan geed baan la barakaysan karin dhagax baan la barakaysan karin qabri baan la barakaysan karin ciid baan laga qaadanaynin kulli waxaasoo dhan waa shirki wey laakiin dadku waa muslimiin waxaa loogu cududaarayaa jahliga ay ku sugan yihiin baa loogu cududaaraya laakiin ma aha macnaha waxaa la leeyahay inay iyagu ay say rabaan samayn karaan ilaahay baa la xisaabtamaya annagu ma gaalaysiinayna laakiin waajibkana saaran waa in loo caddeeyo oo xaqa loo caddeeyo wey nebigu waa inooga digay allaahu akbar innahaa sunan waa waddadii ay dadkii hore mareen waa waddadii lagu dhumay waa tii lagu baaba'ay waa in bannaan laga maraa taqliidkana la iska daayaa wanakaa nebigu waa inoo sheegay latarkabanna sanana man kaana qablakum ama latatabicanna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh idan markaa waa taxdiir lainooga digayo in bannaanka laga maro shirkiga iyo wixii wato oo dhan fawaa'idda uu shiikhu ka soo saari doonana waa arki doonaa insha allahu tabaaraka watacaala fawaa'id badan buu ka soo saarayaa waa sharaxaynaa haddii rabbi idmo walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin